b b c da oo dhexdhexaadnimadii iyo wararkii xaqiiqada ku dhisnaaya lagu yaqaanay ka baydhay oo u leexatay inay noqoto mid dhinac ka raran iyo inay warar aan jirin oo dacaayad ah ka faafiyaan jamhuuriyadda soomaaliya waxaa kaloo aan in yar ka taabanayaa xidhiirka soo jireenka ahaa ee ka dhexeeya boqortooyada ingiriiska iyo b b c da b b c daba hase yeeshee waxa ay bilowday b b c du inay dagaal badheedh ah oo lid ku ah jiritaanka jiritaanka yaga ku foognaato muddadii muddada ay hawada waxay buunbuuniyaan dhacdooyinka yaryar ee aan xidido dheer lahayn ee gudaha jamhuuriyadda somalilan ka jira iyaga oo sida kalena daaha saara wixii horumar iyo waxqabad ah ee wanaagsan ee ka jira jamhuuriyadda somalilan waxay had iyo jeer qabanqaabiyaan oo ay soo xushaan inta caanka ku ah nacaybka qadiyadda jamhuuriyadda somalilan iyo arrin kasta oo ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasiyiinta ummadda jamhuuriyadda somalilan doodaha siyaasiga ah ee b b c du waa kuwa ka fog xaqsoor waayo mar kastoo ay qabanqaabayaan dood waxay mikrofoonkooda soo fadhiisiiyaan saddex qof oo soomaaliya ah iyo qof somalilan taas oo aan ahayn wax isku dheeli waxay taa weliba ku sii ladhaan dad ay sii diyaariyaan oo kala soo xidhiidha baraha bulshada kuwaasoo iyan aragtidoodu dhanka tahay qadiyadda iyo jiritaanka